بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آliه وصaxبه وsلم waraqaadkan yarka aan bilaabeynaa fanka aan bilaabeynana waa fanka la yihaahdo fan الtasriif furuunta marka luqada carabigu sida aad ogtihiin waa badan tahay waxay ka kooban tahay luqadda carabiga ilaa laba iyo toban fan funuuntaas oo ay ugu muhiimsan tahay saddex naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada funuun kale oo ayagana muhiimadoodu aysan kuwaas wax badan ka yaraynaa jira oo uu ka mid yahay fanu ladab aladab alcarabi ama suugaanta carbeed funuuntaas marka fan ka mid ah ayaan rabnaa hadda daraasadiisa inaan bilaabno oo ah fanu tasriif fanu sarfina waa la dhahaa marka sarfina waa la dhahaa atasriifna waa la dhahaa kutubuu marka leeyahay fankan kutubtiisa inta aanaan gaarin ayaan waxaan sii qaadanaynaa muqadimo ama hordhac oo fankaas ku saabsan waraaqaha aan haysanana waa muqadimadii ama waa hordhici ama waa bilowgii sarfiga muqadimadaas hadhow marka aan qaadano iyo isdilaaxaadka la isticmaala iyo ereyada la adeegsanaa qeyb ka mida markaan qaadano hadhowdii kutubtaas inaan fahanno waa noo sahlanaana haddii ilaa yidhaahdo marka intii lasoo fududay karo waa lasoo fududeeyey isagaasaan bilaabayna haddii ilaa yidhaahdo saddex qaybood uu marka ka kooban yahay ama saddex jus uu ka kooban yahay juska koobaad aan bilaabaynaa mabxadka ugu horeeya alficlu اthulaathiyu wاlrubaaciyu wاlkhumaasiyu wاsudaasiyu afcaasha sida aada og tihiin luqadda carabiga kelimaadkeeda waa qeyb ka mid ah kelimaadka luqadda carabiga waxay ka kooban yihiin saddex qaybood soo maaha afcaal iyo asmaa iyo xuruuf xuruuftaasoo weliba loola jeedo xuruufu lmacaani saddexdaas qaybood sarfiga wuxuu ka hadlaa asmaada qeyb ka mid ah iyo afcaasha qeyb ka mid ah xuruuf marka sarfigu shuqul kuma lahaa aslanba kama hadlo asagu wuxuu ka hadlaa asmaada qeyb ka mid ah oo ah asmaada mucrabka ah maxaa baxay asmaada mabniga ah sida damaa'irta asmaa ulishaara asmaa lmawsuulaat asmaa listifhaam waxaas oo dhan sarfigu shuqul kuma lahaa afcaashu waxay u qeybsantaa afcaal mutasarif ah iyo afcaal jaamida soo maaha afcaasha jaamidka waxaa loola jeedaa afcaasha aan maadi iyo mudaaric iyo amar aan wada lahayn afcaashaas waxaa la yidhahdaa jaamid oo tusaale ahaan waa maadi keliya mudaaricna ma laha amarna ma laha ama waa mudaaric keliyaho maadina ma laha amarna ma laha ama waa amar keliya maadina ma laha mudaaric ma laha marka jaamidaa la yidhaahdaa meeluu taagan yahay ma tasarufo ama ma dhaqdhaqaaqo ficilka noocaasa ee jaamidkaa sarfigu kama hadlo asagana maxaa kuu soo haray ficilka mutasarifka ah oo maadi iyo mudaaric iyo amar intaba laga heli karo sarfigu asagana waa ka hadlaa labadaas qaybood ayuu marka sarfigu ku saabsan yahay oo kale ah al asmaau almucraba waalafcaal almutasarifa sarfigu labadaas qaybood uu ka hadlaa waxaan ka hadlaynaa marka oon ka bilaabaynaa afcaasha afcaasha waxay u qeybsantaa marka xuruufteeda la tiriyo afar qaybood ficil saddex xaraf ka kooban oo la yidhaahdo thulaathi iyo ficil afar xaraf ka kooban oo la yidhaahdo rubaaci iyo ficil shan xaraf ka kooban oo la yidhaahdo khumaasi iyo ficil lix xaraf ka kooban oo la yidhaahdo sudaasi afartaas qaybood ayay afcaashu u qeybsantaa waxayna ka imaanaya tirinta xuruuftooda la tiriyo ficil saddex xaraf uu ka kooban yahay waa thulaathi midna afar uu ka kooban yahay waa rubaaci midna shan uu ka kooban yahay waa khumaasi midna lix uu ka kooban yahay waa sudaasi meeshaa maxaa ka fahamtay ficilka mutasarifka ah oo aan ka hadlaynaahi saddex kama yaraa karo saddex xaraf wax ka yar oo ficil ah ma jiro haddii xadaf uusan gelin xadaf hadduu galo haddee saddexdiisii waa leeyahay laakiin cillaha loo xadfay tusaale ahaan saddexuu marka ka kooban yahay ficilka marka xuruuftiisu markay ugu yar tahay waa meeqa saddex sidoo kalena ma jiro ficil xuruuftiisu lix ay ka badan tahay oo toddoba ama ka badan ka kooban marka ma jiro idan xuruuftu markay ugu yar tahay waa saddex mar waxaan ula jeedaa xuruufta ficilka xuruufta ficilka markay ugu yar tahay waa saddex markay ugu badan tahayna waa lix alficlu اhulaaiyu wاrubaaciyu wاlkhumaasiyu wاsudaasiyu alficlu اhulaaiyu ficilka hulaaiga ah huwa isagu aladii waa midka yatakawanu ka kooban waa ficilka ka kooban min halaathati axrufin saddex xaraf ficilka hulaathiga ah waa ficilka saddex xaraf ka kooban alficlu hulaathiyu ficilka hulaathiga ah ee saddexlaha ah huwa isagu aladii waa midka yatakawanu ka kooban min halaathati axrufin saddex xaraf mithaal tusaale dahaba waa tegey waa ficil hulaathi ah ilaa saddex xaraf uu ka kooban yahay saddexdaas xaraf oo kale ah daalka iyo haada iyo ba'da dakhala wuu soo galay waa ficil hulaathi ah ilaa saddex xaraf buu ka kooban yahay oo kale ah daal iyo khaa iyo laam akala wuu cunay waa ficil hulaathi ah ilaa saddex xaraf buu ka kooban yahay oo kale ah hamso iyo kaaf iyo laam calima waa ficil hulaathi ah ilaan saddex xaraf buu ka kooban yahay oo kale ah cayn iyo laam iyo miim shariba wuu cabay waa ficil hulaathi ah oo saddex xaraf ka kooban oo kale ah shiin iyo raa iyo ba xasuna waa qurxanaaday ama waa wanaagsanaaday waa ficil hulaathi ah oo ka kooban saddex xaraf saddexdaasna waxay kala yihiin xa iyo siin iyo nuun qaama waa istaagay waa ficil hulaathi ah oo ka kooban saddex xaraf saddexdaas xaraf oo kale ah qaaf iyo alif iyo miim dacaa wuu u yeedhay ama waa u wacay waa ficil hulaathi ah oo ka kooban saddex xaraf saddexdaas oo kale ah daal iyo cayn iyo alif ramaa wuu tuuray waa ficil hulaathi ah oo ka kooban saddex xaraf oo kale ah raa iyo miim iyo alif farra waa cararay waa ficil hulaathi ah oo ka kooban saddex xaraf saddexdaas xaraf oo kale ah fa iyo raa iyo raa ilaan ra'dan shidan laba xarafay ka kooban tahay luqadda carabiga xaraf kasta oo shidani wuxuu ka kooban yahay laba xaraf oo la isdhexgeliyey haddii marka aad aragto luqadda carabiga xaraf shidan waxaad ogaataa xarafkaas shidani inuu yahay laba xaraf oo la isdhexgeliyey hadda farra waxaan leenahay waa saddex xaraf leh fa'da iyo laba ra oo labada ra aawey hadda ra'dan shidanaa laba ra ah massa wuu taabtay waa saddex oo kale ah miim iyo laba siin waalficlu rubaaciyu ficilka rubaaciga ah waalficlu rubaaciyu ficilka rubaaciga ah huwa isagu aladii waa midka yatakawanu ka kooban min arbacati axrufin afar xaraf ficilka rubaaciga la yidhaahdo ama afar laha waa ficilka ka kooban afar xaraf magaciisa iyo inta xarafoo uu ka kooban yahay mid kasta waa isleeyihiin hulaathi saddex xaraf uu ka kooban yahay rubaaci afar xaraf uu ka kooban yahay khumaasi shan xaraf uu ka kooban yahay sudaasina lix uu ka kooban yahay hulaathi waxaa loogu magacaabay ilaan saddex uu ka kooban yahay liannahu min halaatha rubaaci waxaa loogu magacaabay liannahu min arbaca khumaasi waxaa loogu magacaabay liannahu min khamsa sudaasina waxaa loogu magacaabay liannahu min sita waalficlu rubaaciyu ficilka rubaaciga huwa aladii waa midka yatakawanu ka kooban min arbacati axrufin afar xaraf mithaal tusaale akrama wuu sharfay ama wuu qadariyey waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf afartaas oo kale ah hamsada iyo kaaf iyo raa iyo miim akhraja wuu bixiyey ama waa saaray waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf oo kale ah hamsada iyo khaada iyo ra-da iyo jiimka qaatala waa dagaalamay waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf afartaas oo kale ah qaaf iyo alif iyo ta iyo laam qaawama waa iska dhiciyey ama waa iska caabiyey waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf oo kala ah qaaf iyo alif iyo waaw iyo miim daxraja wuu soo dhaadhiciyey ama waa soo riday ama waa soo dildiliyey waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf afartaas oo kale ah daal iyo xa iyo ra iyo jiim bachara wuu soo bixiyey ama waa soo saaray wa minhu qowluhu tacaala afalaa yaclamu idaa buchira maa fi lqubuur idaa buchira haddii lasoo saaro maa fi lqubuur marka bachara macnaheedu wuxuu yahay wuu soo saaray ama wuu soo bixiyey ficilkaas waa rubaaci len afar caraf buu ka kooban yahay callama wuu baray waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf afartaas xaraf oo kale ah cayn iyo laba laam iyo miim sallama waa salaamay waa ficil rubaaci ah oo ka kooban afar xaraf oo kale ah siinta iyo laba laam iyo miim waalficlu lkhumaasiyu ficilka khumaasiga ah huwa aladii isagu waa midka yatakawanu ka kooban min khamsati axrufin shan xaraf ficilka khumaasiga la yihaahdo waa ficilka ka kooban shan xaraf mithaal tusaale iqtaraba waa soo dhowaaday waa ficil khumaasi ah ilaan shan xaraf uu ka kooban yahay shantaas oo kale ah hamsada iyo qaaf iyo ta iyo ra iyo ba xuruuftiisaa tirine inta xaraf oo uu kuu noqdo ayaad waxaad ka ogaanay ficilkan inuu thulaatsi yahay inuu rubaaci yahay inuu khumaasi yahay inuu sudaasi yahay xuruuftiisaa ka ogaanay inqalaba waa rogmaday ama waa gadoomay waa ficil khumaasi ah oo ka kooban shan xaraf hamsada iyo nuunta iyo qaafka iyo laamka iyo bacda taqaafala waa ismoogeysiiyey ama waa ishalmaansiiyey waa ficil khumaasi ah oo ka kooban shan xaraf shantaasoo kale ah ta'da iyo qoynka iyo alifta iyo fa'da iyo laamta tacallama waa bartay waa ficil khumaasi ah oo ka kooban shan xaraf ta'da iyo caynka iyo laba laam iyo miim ixmara waa guduutay ama waa casaaday waa ficil khumaasi ah oo ka kooban shan xaraf shantaasoo kale ah hamsada iyo xaada iyo miimta iyo laba raa waalficlu sudaasiyu ficilka sudaasiga ah huwa isagu aladii waa midka yatakawanu ka kooban min sittati axrufin lix xaraf ficilka sudaasiga ah lix xaraf ayuu ka kooban yahay mithaal tusaale istakfara dembi dhaaf ayuu weydiistay dembigiisa in loo dhaafo ayuu weydiistay waa ficil sudaasi ah oo ka kooban lix xaraf lixdaas oo kale ah is soo labo maaha taana waa labo farana waa labo lix xaraf uu ka kooban yahay istaqaama waa toosnaaday waa ficil sudaasi ah oo ka kooban lix xaraf hamsada iyo siinta ta'da iyo qaafka iyo alifta iyo miimka idma-anna waa xasilay ama waa degay waa ficil sudaasi ah oo ka kooban lix xaraf hamsada iyo ta'da miimta iyo hamsada kale iyo laba nuun iqshacara waa jiriricooday waa ficil sudaasi ah oo ka kooban lix xaraf hamsada iyo qaaf shiinta iyo cayn iyo laba raa iswaadda waa madoobaaday waa ficil sudaasi ah oo ka kooban lix xaraf hamsada iyo siinta waawda iyo alifta iyo labada daal intaas waxaan uga baxnay qaybaha uu ka kooban yahay ficilku marka xuruuftiisa la tiriyo waxaana noo soo baxday ficilku afar qaybood inuu yahay dhinacaas marka laga fiiriyo mid thulaatsi ah iyo mid rubaaci ah iyo mid khumaasi ah iyo mid sudaasi ah marka ma jiro ficil subaaci ah oo xuruuftiisa toddoba ay ka kooban tahay ma jiro sidoo kalena ma jiro ficil hunaa'i ah oo xuruuftiisu laba ay ka kooban tahay ma jiraasna qaybta labaad alficlu lmuctalu waalficlu saxiix ficilka jiran iyo ficilka fayow afcaasha ayaa waxay u qeybsantaa marka laga fiiriyo fayoobaanta iyo jiranaanta laba qaybood ficilna waa fayoow yahay oo waxaa la yidhaahdaa alficlu saxiix ficilna waa jiran yahay oo waxaa la yidhaahdaa alficlu lmuctallu almuctallu macnaheedu wuxuu yahay wuu jiran yahay oo waxaa laga keenay min alcilati wa huwa almarad alcila waa almarad haddii la yidhaahdo fulaanun caliil macnaheedu waa maxay waa mariid ficilkan saxiixa la yidhaahdana waxaa laga keenay min asixati oo ah fayoobaanta ama caafimaadka fulaanun saxiix macnaheedu waa maxay waa fayooyaha yacni ma jirana afcaashu marka labadaas ay u qeybsantaa ficilna waa fayoow yahay oo saxiixa la yidhaahdaa ficilna waa jiran yahay maxaa la yidhaahdaa muctal alficlu ficilku yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ilaa muctallin mid jiran iyo wa saxiixin iyo mid fayow labadaas ayuu ficilku u qeybsamaa alficlu ficilku yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ilaa muctallin mid jiran iyo wa saxiixin mid fayow faalficlu lmuctallu ficilka jiran huwa isagu aladii waa midka ah fiihi uu ku jiro xarfu cilatin xaraf jiro ow akharu ama wax ka badan ficilka muctalka ah hal xarfu cillo ayaa ku jira ama ka badan oo loola jeedo laba xarfu cillo ayaa ku jiri karta ficilkan muctal marka aan leenahay xarfu cillo ayaa ku jira ama wax ka badan xarfu cillaha marka ku jiraayo hal uu noqon karaa labana waa noqon karaa mararka qaarkoodna inuu saddex noqdo waa dhici kartaa oo waxa uu ka kooban yahay saddex xarfu cillo uu noqdo waa dhici kartaa faalficlu lmuctallu ficilka jiran huwa aladii waa midka fiihi uu ku jiro xarfu cilatin xaraf jiro ow aktaru ama ka badan haddaba muctalku haddii uu yahay ficilka xarfu cillaha uu ku jiro xarfulcila muxuu yahay wa xuruufu lcilati xuruufta jiradu halaahatun waa saddex xuruufulcilluhu waa saddex alwaawu waawda iyo walyaa-u ya-da iyo walalifu alifta saddexdaas xarafa waxaa la yidhahdaa xuruufu lcila saddexdaas xaraf oo kale ah waaw iyo ya iyo alif saddexdoosaa xuruufulcilo la yidhaahdaa ficilka muctalka ah marka saddexdan mid kamid aha ku jira ama laba kamid aha ku jirta xuruufta mucjamka ama luqadda carabiga ama xuruufta ijaa-iga loo yaqaano meeqay ka koobnayd sideed iyo labaatan xaraf sideed iyo labaatankaa saddex ka mida xurufulcila la yidhaahdaa oo ah alifta iyo waawada iyo ya-da meeqaa soo hartay shan iyo labaatan shan iyo labaatankaas koo kuu soo haray waa xuruuf saxiixa waa fayowdahay wa xuruufulcilati xuruufta jiradu halaahatun waa saddex alwaawu walyaa walalif mithaal tusaale wacada wuu ballan qaaday waa ficil muctala ilaan xarfu cillaa ku jira meeqa xarfu cillaa ku jira hal xabo halka xaboo ku jira oo ah waawdii xarfu cillo sow kuma jiro ficilkan muctala la yidhaahdaa wacada wuu ballan qaaday yaa-isa waa quustay waa ficil muctal ah ilaan xarfu cillaa ku jira xarfu cillaha ku jira waa meeqa hal xabo oo ah ya-da qaala wuxuu yidhi waa ficil muctal ah ilaan xarfu cillaa ku jira xarfu cillaha ku jirana waa kee alifta dacaa wuu u yeeray waa ficil muctal ah ilaan xarfu cillaa ku jira meeqa xarfu cillo hal oo ah alifta u dambeyda ramaa wuu tuuray waa ficil muctal ah ilaan xarfu cilaa ku jira hal xarfu cilaa ku jira halkaas oo ah alifta u dambeyda yamaa waa alif imlaaga weli kuma adnaan soo qaadan miya alifta mararka qaarkood keligeedaa la qoraa marna suuradda ya oo kalea la dul saaraa waana markay ya-da kasoo gadoonto aliftu imlaaga haddii ilaa yidhaha ku gaari doontaan khashiya wuu cabsaday khashiya wuu cabsaday ficilkan waa ficil muctal ah ilaan xarfu cillaa ku jira meeqa xarfu cillo hal xabo halkaas oo ah ya-da haddaba amhiladan hadda aan soo marnay qaybta ugu horeyda oo wacaddo iyo ya-isa ah muctalku awalkuu ku jiraa meesha ugu horeydu xarfu cilluhu ku jiraa laakiin qaala wuxuu ku jiraa dhexda dhexduu ku jiraa dacaa iyo ramaa iyo khashyana xarfu cillaha xaggee ku jiraa meesha ugu dambeyda xarfu cilluhu marka awalkuu geli karaa dhexduu geli karaa aakhirkuu geli karaa mid kastana magacuu leeyahay waa noo imaan doonta haddii laa yihahdo nawaa waa niyeystay waa ficil muctala meeqa xarfu cillaha ku jirta labo oo kale ah waawda iyo alifta hawaa waa soo dhacay ama waa soo hoobtay wa minhu qowluhu tacaalaa waannajmi idaa hawaa ilaahay wuxuu leeyahay xidiga ayaan ku dhaartay idaa hawaa ay idaa saqata markuu soo dhaco waa ficil muctal ah meeqa xarfu cilah ku jirta laba oo kale ah waw iyo alif waqaa wuu badbaadiyey waqaa wuu badbaadiyey ama wuu dhowray ama waa ilaaliyey waa ficil muctal ah meeqa xarfu cilah ku jirta laba oo kale ah waw iyo alif kii hore oo hawa ahaa waawdiisa iyo aliftiisu waa isku xigeen soo maaha midkaana waawdiisa iyo aliftiisa waa loo dhexeeya yaa u dhexeeya qaafka markuu labada xaraf uu wato oo xarfu cillaha ah labadooda inay isku xigaan waa dhici kartaa sida nawaa iyo hawaa labadooda xaraf saxiixa inuu u dhexeeyana waa dhici kartaa sida waqaa iyo wafaa iyo wixii lamid ah intaa waxaan kusoo dhaafnay ficilka la yidhaahdo muctalka muctalna waxaa la yidhaahdaa haddii hee haddii xarfu cillo uu ku jiro xarfu cillahaasi ama hal ha ahaado ama laba ha ahaado muctala loo yaqaanaa waalficlu saxiixu ficilka fayow huwa aladii waa midka laysa fiihi asaga uusan ku dhex jirin waalficlu saxiixu ficilka fayow huwa aladii waa midka laysa fiihi asaga uusan ku dhex jirin min xuruufi alcillati xuruufulcillaha xaaluu ka mid yahay shay-un waxba ficilka saxiixa ah waa ficilka xuruufulcilla wax ka mid aysan ku jirin oo macnaheedu uu yahay waawna kuma jirto alifna kuma jirto yaana kuma jirto wax xuruufulcillo la yidhaahdo ficilka saxiixa ah kuma jiraan mithaal tusaale sadaqa run uu sheegay saxiix miya amse waa muctal waa saxiix ilan xuruufulcilla waxba ugama jiraan qaraa waa akriyey saxiix miya amse waa muctal waa saxiix oo hamsadu miyaysan xarfu cillo ahayn may waa xaraf saxiix ah marka waa in la kala saaro hamzo iyo alif soomaalida waxa dhan alifay dhahaan laakiin alif iyo hamzo waa laba xaraf oo kala duwan midna waa xarfu cilla midna waa xaraf saxiix ah hamsadu waa xaraf saxiixa aliftuna waa xarfu cillo kataba waa qoray waa ficil saxiixa ilaan wax xuruufulcilla maa ku jira waa maya sa'ala wuu su-aalay ama waa weydiiyey muctal miya amase waa saxiix waa saxiix ilaan wax xarfu cillaha kuma jiraane shariba waa cabay saxiix miya amase waa muctal saxiix calima waa ogaaday saxiix miya amse waa muctal saxiix xasuna waa qurxanaaday saxiix miya amse waa muctal waa ficil saxiix ah naxwaha marka la joogo waxaa maqasha iyadoo leeyahay ficilkaani waa saxiixu laakhir iyo waa muctalu laakhir naxwaha meesha dambe inuu ka jiran yahay keliyuhu fiiriyo inuu ka fayow yahay oo tusaale ahaan naxwaha marka la joogo yakhshaa wuxuu u yaqaanaa saxiix mase muctal muctal laakhir xagga dambe waa ka jiran yahay laakin yaquulu naxwaha marka la joogo ma saxiixa mase waa muctal waa saxiix maxaa yeelay asaga wuxuu daneeyaa meesha dambe keliya ilaa meesha dambe uu shuqul ku leeyahay yaquulu laakiin sarfiga marka nala weydiiyo ma muctala mase waa saxiix waa muctal ila xarfu cilla ku jire idan sarfiga iyo naxwaha meesha waa ku kala duwan yihiin naxwuhu muctal wuxuu yaqaanaa markuu meesha dambe ka jiran yahay keliya oo alif ay u dambeydo ama waawo ay u dambeydo ama ya ay u dambeydo laakiin sarfiga marka la joogo muctal wuxuu u yaqaanaa wixii xarfu cillo uu ku jiro ama xagga dambe ha uga jiro ama dhexda ha uga jiro ama bilowga ha uga jiro mafhuum soo maaha anwaacu lficli lmuctali ficilka jiran noocyada uu ka kooban yahay anwaacu lficli lmuctali ficilka jiran noocyada uu ka kooban yahay waxaan soo marnay ficilka muctalka ah inuu yahay ficilka xarfu cillo uu ku jiro ama hal xarfu cillo ha ahaado ama ha ka badnaado ficilkaas muctalka ah ayaa wuxuu u qeybsamaa saddex qaybood saddexda qayboodna waxay ka imaanayaan haddii xarfu cillaha awalka uu galo magacuu leeyahay waa qeyb hadduu dhexda galana magac kaluu leeyahayo waa qeyb labaad hadduu meesha u dambeyda uu galo xarfu cillahana magacuu leeyahay waa qeyb saddexaad saddexda qaybood marka waxay ka imaanayaan xarfu cillaha mawdiciisa ama meesha uu markaa yaallo awalka hadduu yaallo magacuu leeyahay dhexda hadduu yaallo magacuu leeyahay aakhirka hadduu yaallana magacuu leeyahay yanqasimu lficlu lmuctallu ficilka jiran ayaa wuxuu u qeybsamaa yanqasimu wuxuu u qeybsamaa alficlu lmuctallu ficilka jiran ilaa halaathati aqsaamin saddex qaybood ficilka muctalkaa saddex qaybood u qeybsamaa alwalu qismiga koobaad alqismu alawalu qeybta hore muctallu lfaa'i magacaasaa la yidhaahdaa qeybta ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa muctallu lfaa wa huwa muctallu lfaa maa kaana xarfu lcillati waa midka xarfu cillaha fii awalihi bilowgiisa uu ku jiro ficilka muctallulfaa lagu magacaabo waa ficilka xarfu cillaha uu awalkiisa ama bilowgiisa uu ku jiro mithaal tusaale waajaaba waa waajibay muctal ma yahay mise maaha waa yahay muxuu muctal ku noqday xarfu cillaa ku jira oo ah waawda waawdaas marka xaggee taallaa awalka sowma taallo muctallulfaa'i magacaasaa loo yaqaanaa waajaba waa waajibay waarisa waa dhaxlay waa muctal ilaa xarfu cillaa ku jira xaggee uga jiraa awalka muctallulfaa'i magacaasaa loo yaqaanaa yabisa waa engegay ama waa qalalay waa ficil muctal ah oo muctal muxuu ku noqday haddii xarfu cillaa ku jira xarfu cillahaas oo ah ya-da ya-du xaggee taallaa awalka muctallulfaa'i magacaasaa la yidhaahdaa yasara waa fududaaday ama waa sahlanaaday waa meesha uu ka yimid alyusru fudaydka waa ficil muctal ah ilaa xarfu cillaa ku jira oo ah ya-da ya-da xaggee taallaa awalka sooma taalo muctallulfaa'i magacaasaa loo yaqaanaa ficilkan muctallulfaa aan u naqaanaa markii sarfiga la dhex galo waxaa la isticmaali doonaa istilaaxaadka noocaana ficilkan waa muctallulfaa waa muctalulcayn muctalulaam istilaaxaadkaas hadhow la isticmaalaa muctalulfaa maxaa la dhahaa hadhow ha dhihin muctalulfaa halkaana ku martay dib damba loogu soo laaba maayo istilaaxaan haddaba marka waa inaad la qabsato athaani nooca labaad muctallul cayni magacaasaa la yidhaahdaa muctallul cayn midka caynta ka jiran wa huwa muctalulcayn maa kaana xarfu lcillati waa midka xarfu cilluhu fii wasatihi uu dhexda ku jiro ficilka xarfu cillihiisa uu dhexda ku jiro ayaa waxaa la yidhahdaa muctallulcayn mithaal tusaale khaafa waa cabsaday xarfu cillaa ku jira oo ah alif xaggee ku jirta aliftaas dhexda muctallulcayn magacaasa u naqaanaa saama waa soomay waa muctal ilaan xarfu cillaa ku jira oo alif ah aliftaas xaggee ku jirtaa dhexda muctallul cayni magacaasaa loo yaqaan naala waa gaaray waa muctal ilaan xarfu cillaa ku jira xarfu cillahaas oo ah alif xaggee ku jirtaa aliftaas dhexday ku jirtaa muctalu lfaa waxaan soo marnay waxa bilowga ah waawna inuu noqon karo yaana inuu noqon karo soo maaha laakiin hadda waxa dhexda ku jiraay maxay noqdeen alif keliya waawna ma hayno yaana ma hayno athaalisu nooca saddexaad muctalu laami magacaasaa la yidhaahdaa midka laamta ka jiran wa huwa muctalu laamna maa kaana xarfu lcilati waa midka xarfu ciluhu fii aakhirihi meesha u dambaysa uu ku jiro haddii xarfu ciluhu uu meesha u dambaysa ficilka uga jiro muctalu laami magacaasaa lahaa mithaal tusaale raadiya waa raali noqday waa muctal liannahu xarfu cilla ku jira oo ah yaada xaggee ku jirtaa markaa aakhirka waxaa la yidhaahdaa muctalulaami magacaasa loo yaqaan ilaa xarfu cilla aakhirka uga jira hazaa waa duulay waa ficil muctal ah ilaan xarfu cilla ku jira oo ah alif xaggee uga jirta aliftu meesha u dambayda soo maaha aakhirka maxaan u naqaanaa haddaba muctalulaam istilaaxaas hadhow marka la adeegsanaa ficilkaani waa muctalulaam waa muctalulcayn waa muctalulfaa erayada noocaasa hadhow la adeegsan doona haddii la yidhaahdo saacaddaan laga bilaabo marka waa inaad la qabsato mafhuum soo maaha halkaa maanta darsigaa noo joogo bilahi towfiiq